jeedo dalka guud ahaan ku jarta abaar iyo dandaran oo saameeyay dadka xoolo dhaqatada hayanga iyo waliba maamulka degmada jalalaqsi uu sadeeq raashin uu sadeersiyay tuulada iji gadoomiyaha deegaanka tuulada iji ayaa sheegay in dadkuna abaarta saameeyay iyo ambaahanyiga gargaar degdege waliba uu sabaaq u sandiray hayado dalka ku howlgalayanga in gargaar iyo fidiyanga waxaan maaragtay halkan u mahad celinayaa maamulka maamulka jalalaqsay in uuna soo gaarsiiyey macaawino oo aad iyo aad u sharaf leh laakiinse yar macaawinadaasoo yar naguna yar dadkana aan kala gaarsiin karin laakiin waa dabshid waa ku mahadsan yihiin in allaale intii soo dhiibtay waxaan aad iyo aad uga codsanaynaa hayadayaalka haddii ayu tahay hirshabeello haddii ay tahay maaragtay w f b haddii ay tahay adduunka caalamka maaragtay deeqbixyaalka dadka bini aadanaha waxaan aad iyo aad uga codsanaynaa in ay wax noogu soo diraan annagoo u mahad celinayno intii wax hadda soo bixisay iyo intii wax soo baxsan doontaba waxaa aad iyo aad ugu mahadsan tuulada inji in loo gargaaray degmada jalalaqsay in ay ugu soo deeqday ay soo geersiisay wixii ayaga gacantooda ku soo dhaceen inayna soo geersiiyeen haddana waxaan aad iyo aad idinka codsanaynaa in maaragtay hayadaalka caalamka jooga in si doqsi leh dadkaan maatada ugu soo geersiiyaan dadka waa dad abaaraha ay ka bateen wakhtiyadan dambo marka waxaan u baahannahay in maaragtay si daqsi eedna laga soo gaaro waxaan ku codsanaynaa hay-adaal intii wax wado hay-adaalka annaga alxamdulillah waxaan idinka codsanaynaa walaalayaal in allaale intii maaragtay nagu soo deeqtay in ay mahadsan yihiin waxaana ku mid ah dadkii ku faa'iidaysaday deeqduun yaan mahadnageen dadkii hadeersiya deeqduun oo geekiyo la deersiyaa meesha gaajo ay nagu laaysay dhibaatada haraadka rafaadka inta oo la maraaya ay dhabeen hadda alxamdulilah nuur dheere iyo ciidankiisa ayaa noo gargaaray ayaa biriga raashinka ejinoo keenay waxaas naga soo gaari jalaqsay
oo dhibaato qaajo wax kasta na qabati oo kasoo oogna joogno eji tuulada eji dad barakacay aan nahay dhibaato culeys ay nagu haysi haddana alxamdulillah rabbilcaalamiin shukro